halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e da waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii waa go-aankaaga oo ku celis ah kuna saabsan dhallinyarada iyo maanduuriyaha
waa habeen talaado ah bisha januari waa shan sanadkan labada kun iyo lixiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaana waa mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband sidoo kalena waa bogga internetka ee v o a somaly com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihinaya waa maxamed cabdi anidhaahde idaacadda caawa waxaa inoo haya waa maxamed cabdi sandheere iyo falastiin axmed iiman hase ahaatee waxaa idaacadda idiin daadihinaya warkan idiin akhriyaya waa cumar xasan iyo axmed sheekh haatanna kusoo dhowaada warkii caalamka
laba qof oo midihaweeney ay ahayd ayaa dhintay saddex kalena waa ay dhaawacmayn kadib markii dabli hubaysani ay habeennimadii xalay rasaas ku weerareen tuulo cusub oo dhowaan laga dhisay deegaanka xangi oo qiyaastii boqol iyo afartan iyo laba kilomitir u jira magaalada boosaaso ee gobolka bari ma jirto cid sheegatay weerarkaasi laamaha ammaanka puntlandna waxa ay sheegeen inaanay weli wax wara ka soo saarin dhacdadan dhinaca kale dhulka miyiga ah ee u dhow degmada buraan ee puntland ayaa lagu soo waramayaa in miino ay ku qaraxday barqanimadii maantay saddex caruur ah oo walaalo ahaa laba ka mid a caruurtaasi ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen qaraxaasi miinada halka midka kalena dhaawiciisa lagu dabiibayo cisbitaalka degmada qardho gudoomiyaha degmada buraan bootaan axmed bootaan ayaa v o e da u sheegay in qoyska dhibku ku dhacay ay ahaayeen reer guuraa saddexda caruurta ah ee dhibaatada miinadu ay saamaysana ee xilligii miinadu ay ku qarxaysay ay ilaalinayeen xoolo xaaladda u dhexaysa shiinaha iyo wadamada jaarka la ah ayaa sii xumaanaysa kadib markii uu shiinuhu tijaabiyey wadda ay diyaaraduhu soo caga dhigtaan oo uu ka sameeyey mid ka mid ah jasiiradaha uu ka dhisay dhinaca badda koonfureed ee ku yaala dalkaasi shiinaha arrintaas ayaa waxaa ka xumaaday wadamada deriska la-ah oo iyaguna sheeganaya inay iyagu leeyihiin goobahaas waxaana iyagu ka mid ah wadamadaasi wadankaasi taiwan vietnam iyo weliba wadanka philipiin wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi philipiin ayaa ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabo la mid ah ta uu shiinuhu sameeyey halka dalka vietnamna uu isagu ku dhaqaaqay tallaabo diblomaasiyadeed uu kaga soo horjeedo arrintaas dhinaca kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in uu shiinuhu uu sameeyey wax halis gelin karaya dhibaatooyinna ka abuuri karaya deganaanshaha iyo ammaanka wadamada gobolkaasi ku yaala
dalka kuweyt ayaa ku biiray dalalka kale ee isbahaysiga la ah sacuudi arabiya ee qaadanaya tallaabada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah dalka iiraan taasi oo ka dhalatay kadib markii dibadbaxayaal carraysan ay sacuudiga safaaradiisa magaalada tehraan weerar ku qaadeen iyaga oo ka carraysan wadaad shiico ah oo sacuudigu ay daldaleen wakaalada wararka u faafisa dalka kuweyt ee kunaa ayaa ku warantay maanta oo talaadada ah in dalka kuweyt uu dib ugu yeertay safiirkii ka fadhiyey magaalada tehraan islamarkaana uu ku celiyey taageeradiisa dhammaan tallaabooyinka uu sacuudigu ku ilaashanayo amnigiisa tallaabadan uu qaaday dalka kuweyt ayaa daba socota go-aano ay sidoo kale qaadeen dalalka sacuudi arabiya baxrayn iyo suudaan kuwaasi oo sheegay inay xidhiirka u jareen dalka iiraan dalka imaaraadka carabta ayaa isna waxa uu sheegay in uu hoos u dhigayo xiriirka kala dhexeeya dalka iiraan dalalkan ayaa waxa ay ka wada tirsan yihiin ururka jaamacadda carabta oo la filayo in ay kulan gaar ah axadda ka yeeshaan xiisadan cusub
xoogaga amniga ee maamul goboleedka puntland ayaa dadaal ugu jira ka hortagga maandooriyaha maamulka ayaa sheegay inaanay weli go'aan ka qaadan jaadka oo isaguna si baahsan looga cuno deegaanada puntland warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa noo haysa faadimo yaasiin jaamac isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa si aada ugu sii fidaya deegaamada ay ku nool yihiin bulshada soomaaliyeed waxaana uu saameyn xoog leh ku yeeshay dhallinyarada kuwaasoo ku waaya fursado badan oo ay ka mid yihiin dhinacyada waxbarashada shaqada iyo caafimaadka nololeed taliyaha qaybta booliiska gobolka bari kornel cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa v o eda u sheegay in maamulka puntland uu mamnuucay in la keeno ama laga ganacsado maandooriyaha khamriga iyo xeshiishka islamarkaasna aysan jirin goobo caan ku ah in lagu iibiyo balse ay jiraan dad si qarsoodi ah uga ganacsada maandooriyaha hase yeeshee aan weli go-aan laga gaarin cunista qaadka iyo ka ganacsigiisaba ama khamri ha ahaado ama xashiishada ha ahaado ama waxa maandooriyaha jaadko asaga hadda aanaan weli go-aan ka gaarin maaha inta kale waa mamnuuc meel meherada oo u furan oo la og yahayna ma jirto mana ka ogolin waana ka xaaraama deegaanka waana ka shaqaynaa waana la dagaalanaa wadanku way jiraan toddoba nin khamro ku qabanay waxa weeye min hal sana lagu xukumay maxkamadaanu geynay suuqa ana ka soo qabanay iyo ayagoo gacanta kula jira laakiin meel calaamadsan oo aanu hadda u jira oo loo yaqaano oo lagu gadaa ma jidho waxay sameeyaan bacay ku shubaan sida biyihii oo kale markaasaa suuqa lala wareega waa midda khamrada caagadihii baan ka takhallusnay hadda waxay kusoo reebeen bicihii la guntayay bay kusoo reebeen keliya jeebkay ku dhaadaan de qofki waxaad moodaysaa qof tallaagad kala soo baxay biyo cabayaad moodaysaa ayadiina hadda waa la fahamnay taa waa kas hadda waa sii yaraanaysaa waxaa dhacday inaanu xashiishad helay hal ninoo macallinaa naga maqan isagana waa daba joognaa adiga kiilooyin ma ahayn waa wax isticmaal ah oo duubab yaryar oo isticmaala weeye kiilooyin ma yaalaan deegaamada puntland kama jiraan goobo caan ku ah iibinta khamriga iyo xashiishka hase yeeshee qaadka iyo sigaarku waxa ay ka mid yihiin noocyada balwadda ee sida caadiga ah looga ganacsado islamarkaasna saameynta ku leh dib u dhaca ku yimaada dhallinyarada fartuun jaamac siciid oo ka mid a hooyooyinka soomaaliyeed ayaa v o e da uga warantay saameynta uu maandooriyuu ku leeyahay dhinaca mas-uuliyadda qoyska waxbarashada dhallaanka iyo burburka qoysaska soo wajaha dhibaatada uu leeyahay maandooriyuhu wuxuu yeeshay qoyskiioo kala tegey wuxuu yeeshay hooyadiioo dhibaato u horseeday wuxuu yeeshay hooyadiioo meelaha iskooladii taagan oo ninkii aan la baxayna uu qaad ku maqan yahay mas-uuliyaddii wiilka dhammaan dhibaato reerkii oo dhan buu yeeshay wuxuu yeeshay hooyadiioo dantii ka tagtay oo ninna aan ahayn naagna aan ahayn labadii dhibaatoba haysato gurigii tii gurigii iyo tii mas-uuliyadiiba marka maandooriyuhu wuu lumiyey maandooriyuhu kuma koobna magaalada oo keliya ee waxa uu u gudbay dhulka miyiga ah iyadoo dhallinyarada reer miyiga ahna ay ku lumiyaan dhaqaalaha yar ee uga soo baxa iibka caanaha iyo calafka xoolaha sidaasi waxaa v o e da u sheegtay khatare maxamuud cali oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada boosaaso waxa weeye reer miyiga waaba ugu daran iyagu cilmiba maleba waxaan dad iska daaqay eerkeen waxaweye waxaan waa fiican yahay daaqaa la yidhi kuwaa iibu keenay geeloodii iyo arigoodii iyo caagad caana hadday siteen iyo wixii oo dhan baa waxaasaa fiidkiibuu habaartii u tegaya maanta dhanaari jirna isagoo aan kiila sukona u sidina dhallinyarada booliisku ay ku soo qabtaan maandooriyaha ee sanooyinka xabsiga ah lagu xiro ayaa taliyuhu sheegay in ay xabsiga dhexdiisa ka helaan dhaqan celin iyo waxbarasho markaannu dhallinyaradaas xirno oo xabsiga geynana dhaqan celin baa loo sameeyaa waxbaa la baraa diintaa la baraa islaamnimadaa la baraa qofkii u baahan inuu cilmi maadiya barto baa la baraa waxaan ugu talagalnaa isagoo qofkii nadiifa oo bulshadiisii hadhow ku dhex noolaan kara inuu ka soo baxo jeel dadka aad qabanaysaan iyo kuwa ka ganacsada waa dad noocee ah dhallinyaro badan oo yaryar way ku jiraan kuwa meel dhexaadina way ku jiraan dadka ka ganacsadaana waa dad wax walba leh laakiin hadda way yaraataa meel puntland u furan oo loo ogyahay ma jidho mana dhici karto mana la ogola waana ka xaaraanba in ay adiga waxa weeye waddankii maadaama uusan xuduudihiisu xirnayn soomaaliya oo dhan xuduudihiisu xirnayn dowlado badan oo maaragtay darisna aan leenahay oo aan iyagu waxyaalahaasi mamnuuc ka ahayn meelahaasay ka timaadaa sida koonfurtaas oo dhinaca n f d ama kenya ka timaado dhinaca etoobiya aan xuduud dheer leenahay intaas oo dhan bay ka timaadaa sidaa daraaddeedna marka waxaway gacan adag baan waan la dagaalanaa gacan adag baan ku qabanaa guryahooda iyo kuwa awal horey loo xukumay oo toban toban sana ku xukunaa baa ku jira kuwa karin jiray baa jira aadaana waxaana uga digaynaa dhallinyarada inay ka waantoobaan kuwa ku howlan oo marin habaabinayaan inay ka tagaan kuwa camalka ka dhigtayna magacyadoodana waana waana daba joognaa waa uga digaynaa haddii ay ka waantoobi waayaanna dee cawaaqibkeeda helayaan inkastoo dhallinyaro iyo shakhsiyaad kale ee ka ganacsan jiray maandooriyaha khamriga iyo xashiishka ay iminka ku xiran yihiin xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kuna xukuman yihiin sanooyin xariga ayaa haddana waxaa jira in shakhsiyaad kale ay weli ku howlan yihiin keenista maandooriyaha inkastoo la adkeeyey kantaroolada iyo goobaha kale ee ay heshiiskani ka soo galaan gudaha puntland faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
haatanna muqdisho wixii ka dambeeyey markii dowladda ingiriisku ay go'aansatay joojinta qaadka ee dalkeeda taga waxaa ganacsigii qaadka oo intiisa badan ka iman jiray dalka kenya uu u wareegay dalka soomaaliya magaalada muqdisho oo tiro badan oo jaadkaasi ka midihii ay tagto ayaa la sheegayaa in qiimihiisu uu hoos u dhacay taasina ay keentay in dad badan oon horey u cuni jirin ay cunidiisa bilaabeen wariyeenna axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray garoonka diyaaradaha aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho ayaa waxaa maalin walba ka soo dega dhowr diyuuradood oo wada jaadka laga isticmaalo magaalada muqdisho iyo gobollada ku dhowdhow diyaaradahani ayaa jaadka ka keena dhinaca waddanka kenya waxaana loo keenaa qaab ganacsi ahaan marka uu yimaado magaalada muqdisho waxaa la geeyaa jaadkani halka loo yaqaano ama ku dhow xaafadda saybiano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho jaadkani oo ay ka ganacsadaan boqolaal qofood oo u badan haween ayaa u kala safriya degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho mana jirto meel u gaar ah oo lagu iibiyo jaadkan haweenka iibiya jaadka ayaa hareer fadhiya waddooyinka dhex mara magaalada wuxuuna reebaa qashin iyo wasaq badan oo aad ku arkaysid goobaha lagu iibinayo jaadkan nuura cabdulaahi faarax waa haweenay ka ganacsata qaadka waxayna ii sheegtay in ay ku maarayso nolosha dhowr caruura oo ay dhashay waxayna ka hadlaysaa jaadka halka ay ka soo iibiso iyo qiimaha lagu kala iibsado gudaha magaalada muqdisho qaadka waxaan ka soo qaadnaa ka soo gadnaa beerta qaadka la geeyo waxaan gadnaa kabaje ise laari laakiin subeex maahan canaha kaas oo kabaje shan labaatan ise soddon baa la gadaa shan labaatan baa sanba hooseysa laari siddeed toban aye wax oo laba doolar u hoos mari karaa labaatan doolar baa siddeed toban buu maraya labadaas doolar dhacday oo marka isbedelkaas noqonaya isaha laba shan doolar ka dhacday laari kabajaha shan doolar ka dhacday laariga laba doolar ka dhacday farq weyn uma dhexeeya waxaan ku iibinaa kabarada waxba meel xamarweyne kaaro balaagsi baar wax meesha dagaalka oo badan tahay magaalada ilaa beexaani meel kastaa furan ilaahay magaasa maal la fari magaalada kuma qanacsan geetaanka duruufan waa samaane wax la gado hadda kaxuna sirin waa fahansana qaad sidoo kale xamdi jaamac waxay ka mid tahay haweenka jaadka ku iibiya muqdisho waxayna ii sheegtay in jaadka uu leeyahay dhibaatooyin fara badan ka ganacsigiisa mana jecli ayay tidhi in aan ka sii ganacsado qaadka balse duruufta ayaa igu kalliftay xamdi waxaa kaloo ay ka hadashay in jaadka uu leeyahay dhibaatooyin isugu jira deyn iyo khasaare intaba qaadka waxaan ka soo gadaa islaamaha qaadka noo keena islaamaana siiya annagu waa sii gadnaa islaamaha markan siiyaan baa annagu suuqa keena markaa kadibna waan ka ganacsanaa hadda suuq saasa ma lahan mar wuu nagu go'aa marna waa nagala gataa marka la iibso waayo waa iska turiyaynaa wuu nagu go'aa annaguna qaantan dib usii gudnaa deyntii baan guudaynaa waa nagu go'aa abruhu markuu nagu go'o yahay bayna leeyihiin dee waana ka ganacsanaayo waanu ka shaqa baran mar buu noo qarxaa ilaahay noo qarxiyaa markuu noo qarxo baan deyntii hore iska gudnaa meeshii bariidhowta nagala sii jiro toddoba boqol siddeed boqol hadda milyan iyo waxaa nagala siiyaa saddex boqol oo shilin soomaaliya oo shilin soomaaliya magaalada markaa keenan waxaan leeyahay shan doolar ma naga siinaysaa sideed doolar ma naga siinaysaa toddoba doolar ma naga siinaysaa saddex iyo toban doolar ma naga siinaysaa sideed iyo toban naga hadba si waa kiiladii hadba si markas aan wax uga helayno baa wax u gadanaa midna khasaaraa noogu jirto midna faa'iidaa noogu
cabdi bayaxaaw cali waa nin dhallinyaro ah oo saddex carruura leh iyo xaas wuxuuna cunaa qaadka mana jirto meel si gooni ah oo uga shaqeeyo ama dhaqaale ka soo galo wuxuuna ka hadlayaa jaadka iyo nolosha qoyskiisa sida uu u maareeyo nin xaaslaan ahay oo beledkan soo xariiftamo oo qaadka ka xariiftamo marka waan cunaa cunistiisana wax aan faa'iido aan ku qabano ma leh ilmo baan ka dhalay waa ka guursaday waxba kastana waa cunaa wax oo faa'iidaa oo leeyahana ma leh waa iibi jiray haddana waa wareeray ninkalkaas waa u jooga marba wareeraa lacag yar baa laygu yeeshtay sidai ayaan waxaan iska jooga markaa xamrooyne qaadka iyo ilmaha bilkooda ayaan iska xariiftamaa camlee ayaan ahay naag ayaan la shaqeeyaa mar nin baa la shaqeeyaa mar nin baa dad baan garabsiyaa joonaati baa meesha ka helayaa qaadkana asxaabtayda iyo suuqaas aan ku dhex jiro ayaan ka shaxaatamaa qaadku lacag kama bixiyo oo waa xariiftamaa qoyska ilmaha saddex doolar afar doolar ayaan u tuuraa saddex carruur iyo xaas ayaan leeyahay guri ayaan deganahay marka qaadka cunistiisa ilaahay iga marooyaan ba taaganaaba dhibaata weyn ayaan ku qabaa xagga dhaqaalaha cabdicasiis maxamed cumar waxa uu ii sheegay in muddo dheer uu cunayey qaadka balse hadda uu joojiyey wuxuuna ka hadlayaa cunista qaadka iyo sida ay u soo kordhayaan dadka cunaa xilliyadii ugu dambeeyey horta qaadka aan kuu sheegaa ummadda soomaaliyeed waxay ka dambeeyey sagaashankii si aan caadi ahayn ayay u isticmaalaan una cunaan su-aal horta kama taagna qaadku dhibaato ma leeyahay mise ma laha taas dad badanna waa caddeeyeen dhakhaatiirtuna waa caddaysay laakiin mushkiladda taagana waxay tahay soomaalidu waxay u cunaan saddex dabaqadood dad lacag haysta dhaqaale haysta oo inta badan xataa cunistiisa ay ku cusub tahay tobankii sana u dambeeyey ilaa labaatankii sana u dambeeyey bilaabay dabaqad dhexe oo maaragta dad shaqaysta iyo kuwa shaqaysta laakiin mushaarkooda uusan ku fillayn oo maaragta ku keena daba orod iyo shaxaad iyo xariifta dabaqad hoose oo waxaa jirta qof dhulka yaalla oo noloshiisa dhulka taalla haddana qaadkii cunaa ay arkayso mushkiladda ugu darana waxay tahay dhibaato aan xaddi lahayn lana soo koobi karin ayuu ruuxa bini'aadanka noloshiisa u geysanayaa horta qof walba shakhsiyaddiisa isagaa go'aan gaari kara oo ku gaari kara go'aanka noloshiisa inuu iska dhaafo inuu yareeyo iyo inuu joojiyo intaba isagaa gaari kara laakiin mushkiladda ugu daran waxaa waaya qaadka inta uu nayroobi ka soo qulqulaayo ganacsatada soomaaliya oo fara badanna ay dhaqaalo fara badan ka helaan kenyaankuna ay lacagta ugu badan u xarood qaadku ma istaagayo hadduusan istaaginna ma suuragal ma noqonayso in dadku joojiyaan jaadka ayaa waxaa lagu tiriyaa in uu ka mid yahay waxyaabaha maskaxda beddela xilliga qafka oo u fadhiyo cunista qaadka balse dadka soomaalida ayaan u arkin jaadka in dhibaato sidaa u buuran uusan u keeni karin qofka cunaya iyadoo dhakhaatiirtu ay ka digayaan cunista qaadka iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara axmed xasan colaad v o a muqdisho
markana dhankaas iyo dhadhaab dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab qaarkood ayaa isticmaala maandooriyayaasha noocyadooda kala duwan waryaheena aadan xasan tarax ayaa warbixintan ku eegaya dhibaatada maandooriyaha iyo dadaalada lagaga hortegayo si uu dhallinyarada markaasi aanu u waxyeelayn waxyaabaha maanka dooriyay aad moodaa in waayadan dambe kusoo badanayeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhibaatada ugu badan yaa waxa ay u geystaa dhallinyarada ururka isutaga dhallinyarada xeryaha ayaa waxa ay qaadeen tallaabooyin ay ku wacyigelinayaan dhallinyarada nolosha kasii dhacayso ururkan waxaa guddoomiye u ah cabdifataax axmed waxa uu v o eda u sheegay waxa ay urur ahaan ka qabteen arrinkan
markii laga hadlo muqaadaraadka dhalinyaro fara badan ayaa kaamka ku nool ifo notolna ifo waxaa jira xeryaha kale like xagadheera dhagaxley ifo two kaambecoos shanta xere ee qaxootiyada dhalinyaro fara badan ayaa joogaan oo daadooda u dhexeyso siddeed iyo toban jir ilaa soddon iyo shan sano marka dhalinyarada maadaama ay yihiin shaqa la-aan ay yihiin ay kaamka iska joogaan waxba aysan haysanin waxbarashada ay ku dhaceen waxay door bidaan inay qaad iyo daroogo iyo ay cunaan daroogada kala duwan sida qaadka marajuwaanaha xashiishka tubaakada sigaarka khamriga hataa kuwa isticmaala waa naloo sheegaya maalin dhaweed marka dhalinyaradaas waxaa ku kalifaya in waxa isticmaala waxaa ka mid waxaa weeyo waxyaalihii nolosha asaasiga bini'aadamka ayay haysanin jiiro xaraaro waxa ay ka mid tahay goobaha lagu iibiyo xashiishka dhallinyaro badanna waa ay u soo iibtagaan waxaan kula kulmay mid ka mida dhallinyaradan waxa uu iiga sheekeeyey sida uu ku soo bilaabay muqaadaraadkan iyo heerka uu hadda la marayo asalaamu calaykum aniga ah cabdi aamin oo jooga xarada ifo draagiska aad iyo aad qalad weyn ayuu maaragtay xagga dhibaato aad weyn ayuu maaragtay leeyahay dhibaatadaasoo ah ninyaho aniga wax badan baan hortoo isticmaalay daraagiska daraagiska anoo yar oo yaraanteeda ayaan bilaabay yaraanteeda markaan ku bilaabayna waxaan la kulmay waxyaalo fara badan fara badan fara badan fara badan oon la soo koobi karin markaa ilaa iyo abtunow daraagiskii qaar waan isticmaalaa qaarna ma isticmaali waa balwadda ugu weyn waa xashiishadda waa qaadka waa kamriga waa bahashan kale ee gambeelaha loo doonto oo la dhaho iyadana calaqa oo iyadana khamiirka laga sameeyo qofka wuxuu u malaynayaa quwaddiisa ugu weyn ama maaragtay xooggiisa ugu weyn inay ku jirto maaragtay daraagiska isticmaalka xashiishada oo noqday mid ku fidaysa dhallinyarada da'da yar iyo kuwa dhaxaba yaa waxaa dadka loogu muujiyaa in xashiishadu tahay mid sahlan lana mid ah ama u dhow sigaarka xaqiiqdu waa midtaas ka fog maxaa yeelay baaritaan la sameeyey iyo dabeecadaha ee maalin walba la soo baxda yaa muujinaya inay geysato dhibaatooyin aada u badan waa kan mar labaad cabdi aamin oo sharaxaya dhibaatada uu kala kulmay isticmaalka xashiishka aniga waan istaama xataa cerbadaan isdure geesgeesaan u socday xataa mar baan ka soo dhacay daraagis darteeda maaragtay bas dushiisa anoo saaran kabiinka dushiisa saaran ayaan baska ka soo dhacay markaasaa waxaa la yidhaha war dadka mar maxaa ku dhac war ninka maxaa ku dhac war ninka maxaa ku dhac markii la yidhi waxaan dhahay no problem problem ma lahaan dhahay waa wax koduudasan kabuu adiga qof bini aadano kabuubisal u diro oo kale ayuu jirkayga noqday alxamdulilah rabbilcaalamiin qalbigayga ilaahay marka iyada laba bilood iyo barbaan adiga isbitaal jiifay waan reestay cabdifataax axmed waxa uu v o eda u sheegay waxa ay urur ahaan ka qabteen arrinkan annaga ka dhallinyaro ahaan maadaama guddoomiyihii dhallinyarada aan ahay waxaan u samaynaa wax la dhaha la talin wacyigelin la hadal walaaltinimo baraarujin inay waxaan ay waxun yihiin caafimaadkoodanse u fiicneen familkooda iyo qoysaska ay ka soo jeedaanna ay ka naxayaan markay arkaan gabadh ay arto walaalkeed ama wiilkooda ama hooyada ay arto wiilkeedii oo daroogo isticmaalaya siba way muraa dilaaci way way xanaaqi way niyajabi marka qoyskii niyajab bay u keenay qoysas badan ba hataa ku burburay dhalinyaro badan oo xaasas qaben oo waxaa jira naagahooda kala tageen oo qaaliga daraad maalin dhaweed loo geynaya marka dhibaatooyin fara badan ayaa la soo gudboonaaday annagana waxaan ka geysan waxa un la talin iyo wacyigelin iyo hay-adaha sidii qof marku u xanuunsado oo daroogo la xanuunsado in isbitaallada aan geyno ururkiina intaa dadka wacyigelinayseen ama barnaamijyadan wacyigelinta aada wadeen wax ka soo hanuunay ma jirtaa oo mataqaanaa waddadii toosneed oo muqaadaraadka iyo waxyaabihii ay ku jireen ka soo baxay waa su-aal fiican haa haa boqol kiiba boqol waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo markaan usoo bandhignay wacyigelinta iyo diinta hataa urka dhalinyarada waxaa ku jira wadaaddo culamo aan la shaqeynaa jirta markii aan arna qof dhalinyare oo daroogiste eh oo dhibaataysan odayaasha u yeeranaa dhaqanka u yeeranaa culammada u yeeranaa dhalinyarada u yeeranaa marka waxaa jira dhalinyaro fara badan oo familkoodii anaga taa la hadalnay aan wacyigelin u sameynay familiyadoodana dhaqaale awra u sameeyeen oo darogada ka baxaa jiraan hadda rag wax qabsado ah waxyaabahan maanka dooriyo waxa ay dhibaato badan ku haysaa dhallinyarada iskuullada iyo jaamacadaha kuwaasoo si fudud u hela sidoo kale waxaa ardayda iskuullada ama jaamacadaha ay isku casumaan cabista xashiishada iyaga oo markaas isu sahlaya ama ka dhigaya wax aada u fudud oo aan waxyeelo lahayn dhinaca kale mukhaadaraadka siiba xashiishka waxaa si sahlan looga helaa gudaha xeryaha iyagoo lagu kala iibsado qiimo aada u yar waxaana xashiishka u noqday muqaadaraadka ugu culus ee laga hela xeryaha aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna hargeysa cunista qaadka ayaa dhibaato ba'an ku haysa dhallinyarada ku nool magaalada hargeysa iyo guud ahaan somalilan hase yeeshee waxaa jira qaar iyagu ka waantoobay horumarna ka sameeyey noloshooda warbixintan oo horey uga baxday idaacadda v o a ayaa waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o da ismaaciil xuseen farjar oo xilligaasi hargeysa ku sugnaa idris koosaar nuur loodoon waa nin dhallinyaro ah muddo shan iyo toban sano ah ayuu isticmaalayay maandooriyaha qaadka wuxuu ahaa muruqmaal gaar ahaan wuxuu ka shaqayn jiray gelinta guryaha ee laydharhka haddii aan ka warramo shan iyo tobankaa sanoma aan qaylayay saan u fikrayey dee waxay ahayd uun dhaqaala burbur maanta oo dhan waad shaqo tegaysaa shaqada aad soo qabanayso waxay ku baaba'aysaa un qaad oo waxa weeyaan yoomka yaraad soo qaato dab baan ka shaqayn jiray dabkan elektriga yoomkaa markaan soo qaato caawa waan qaylayey yoomkaasi halkaas ku baaba'ayey kadib haddana beritole waa ii kala haybahayd oo inaan shaqo tago oo aan gidaar soo jabiyo oon tuumbooyin soo dhigo oon xadhka soo geliyo oo haddana halkii aan ka bilaabo oo qaad haddana wixii ku cuno wuxuu ka mid ahaa dhallinyaro tiro badan oo isticmaasho maandooriyaha qaadka wuxuu sawir ka bixinayaa sida uu u fikeri jiray xilliga uu qayilaada u fadhiyo qofkani waa iska mustareex markanuu mirqaamayo oo waxa weeyaan qof marxalad kale ku jira anigu taa dee wey dadkumaan la qabay oo dee fooq dhisaya maxaaday oo dee waa hami qaawin buu ahaa kaasi maalintii misaad marka qaad ku cun jirta yoomka waxaan qaadan jirnay ten dollar beerdhey tobankaa dollar laga yaaba inaana aroortii waxba kala soo toosi jirin uu qaadun ku bixi jiray iyo sharaab iyo sigaar iyo xaba noocaas kadib markii uu muddo shan iyo toban sano ah qaadka isticmaalkiisa waday waxay muddo ku siman lix bilood ka hor wada kulmeen walaalkiis halkaas oo ay isla gaadheen in ay meherad ganacsi wada furtaan islamarkaana idiris faraha ka qaado qayilaada idiris xilligan noloshiisii waa isbedeshay wuxuuna dhex fadhiyaa meherad camiran oo ku taalla xaafadda state howska ee magaalada hargeysa waxaana safaf ugu jira macaamiil u badan arday oo wax ka iibsanaysa meheradiisa markaan in badan dee shan iyo tobankaasna intaa lagu jiray haddana waxaan markii dambe go'aansaday sanadkii ugu dambeeyey imika barhkiisii ayaa waxaa go'aansaday inaan iska joojiyo maxaa ahaydeen qaadkii oo duruufaha ay u kalifay oo ahaa caafimaad ahaan markaan arkay jirkaygii oo de ay n uu aad bahalkii waxyeeleeyey n xaggii dhaqaalihii oo aanu shilin igu hadhin oo dee aan ahay nin aan faramran aan ka noqday n ayaa igu kalifay in aan maxaa bahalkiis ka joojiyo xagga hurdada iga waran dadka qaybka murqaanka iyo waxaa iga bal iga hordhaca taasi il taasi laftarkeeda maxaa hurdo ma jirto horta qofku mar hadduu mirqaamo hurdo la-aani waa kow n werwer fara badan oo afar labaatanka saa qofkii ku beeran n halkeed wax ka heli halkeed qaadkii baa kugu go-an waxyaabo noocaasa qofkii ku beernaanaya laftarkeeda ma garanaysa marka dee saamleelka faraha badan lana waa ka keenaya constibationka waxaa la yidhaahdaa caloolistaaga tirada dhallinyarada isticmaasho qaadka ayaa aad u badan waxayna maandooriyahan kala kulmaan saamayn kala duwan axmed cismaan jaamac oo ah nin dhallinyaro ah islamarkaana madax ka ah xarun cilmi baadhis samaysa ayaa isagu leh
runtii waxa ka dhalan kara qofkii doorkiisii bulsho inuu runtii lumo oo wuxuu noqon karaa qofku runtii inuu u go-o ama uu noqdo qof u go-a uun sidii uu maandooriyahaasi daily basis ama maalinlaha sidii u heli lahaa waa qodob waxaa kaloo runtii ka dhalan kara qofku marka uu dhaqaalana waayo uu qof dhalinyare uu soo korayo waxay soomaalidu tiraa welafka runtii inuu ku dhaco qofku inuu noqdo qof ku tiirsanuun inuu lacag yar maanta subaxa markuu soo kaco ilaa tobanka inuu helo dabadeedna hadduu taa waayo runtii inuu noqdo qof runtii xataa noqdo inuu dembiye abaabuli karo crimes oo waxaynu garan karaynaa runtii waxyaalaha iminka soo baxay waxaa ka mid ah in kooxo dhallinyaro ah oo abaabulan oo dadka matalan laga yaabo inay telefoonada gacanta ka qaadaan amaba dadka suuqa maraya runtii inay boobaan waxyaalaha ugu wacan ama filosofiga ugu weyn ee ka dambeeya runtii qaadkaa keenay wax kalena maaha qofkii qofkanu ama wax ka qaadayo ama uu ku daba jiro waxa uu uga jeedaa inay u noqoto runtii il dhaqaale oo uu runtii ku maamulo waayo berri markuu soo kacayo ma garanaya qofkii wuxuu garanayo marka waa inuu qofkii boob taga xasan daahir ismaaciil weersame waa hal abuur islamarkaana waa macalin dhiga maadada xisaabta wuxuu sawir ka bixinayaa saamaynta maandooriyaha qaadku ku yeesho waxbarashada kolkaa ilmaha yari markaad imika u eegto dhinaca waxbarashada saamaynta ay ku yeelato ilmihii isagoo dayar buu qaadkii bilaabayaa hadduu doono marka koowaad khamiisuu iska qaylqaylayaa iyo weekendis buu qaylayaa laakiinse marka dambe uu soo lugbaxayaa markaa uu soo lugbaxaabaa wax badan haddaba dhacaan waxa isbedel ku dhaca oo aad weyn ilmihii yaraa dabeecadihiisii oo dhan waayo waa nin qaadiraysan xalay oo shalay oo kale qaylay maanta macalinka kolkaaba waysa suranayaan had iyo jeer waxaad arkaysaa kuwa balwadda liya macalimiinta loo garanaqayo ayay dee inta badan dhacdaa waaba inta ugu badan qof balwadle arday balwadle iyoiyo muxuu ahay markaad markaad rikoorkiisa taariikheed sii eegtay ilmahan yar inuu wanaagsanaan jiray baa kuwa adaanis laakiinse inta dambe balwadda uu yeeshay uu sii dhexgelay balwaddii ayay yacni mashkiladiisoo dhammeba bilaabantay wakhtigaasuu qof neerfisa noqday hadal ma qaadanayo silsaag buu bilaabmaya wuu jarjarayaa gareyrkiisa hoos u dhacaya iyo tayadiisa waxbarasho waxyaabahaasoo dhan buu ku keenaya dood kala duwan ayaa ka taagan ujeedooyinka loo isticmaalo qaadka haddii aad la sheekaysato dhallinyarada qaadka cunta qaarkood ayaa kuu sheegaya in ay wakhtiga isku dhaafiyaan mar haddii dalka ay ka jirto shaqola-aan baahsani hase ahaatee axmed cismaan ayaa isagu leh de horta waxaynaan islaba fahminba dadka ku doodaya wakhtigaan ku luminaya runtii wakhtiga laftiisa waa waxyaalihii la iskuba haystay ee lalahaa maxaa loo luminaya innaga tusaale ahaan qofkan wakhtigan aanu qiimaha la lahayn ee la leeyahay runtii wakhtigaan ku luminaya diin ahaan markaad eegto iyo markaad eegto runtii culumtan kale maadigaaba runtii wakhtiga marka la qeexayo mararka qaar noloshaaba lagu qeexaaba nolol wakhti ka qaalisan oo qofku uu lumiyaa ma jirto marka iyada horta waxaaba qaladba ah qofku inuu yidhaahdo wakhtigaan isku dhaafinaya waayo haddaad doonaysa inaad wakhtiga isdhaafiso markay ugu yar tahay dee cibaadada masaajidka ilaahay kale wax aqriso time aad waxbarataad heli karaysa time aad familigaaga ugu shaqaysaad ka helaysa yacni ma noqon karto cudurdaar aniga oo wakhtiga luminaya baan qaad isticmaalayay runtii waa arrin aad u adag oo caqliga binaadamka aanu naga aqbalaynin axmed faarax badeed oo ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuura ayaa maanso uu sameeyey ugu garnaqay qaadka iyo dadka isticmaalaa gaashaanka raggii lahaa guurdoonka barbaar lahaa markuu gabadh dooni lahaa hasaawe gardaadin lahaa garaabo midkaa u guurshay ahmadii gebi kaga xaseeyey miyaa gunno iga sugaya gargaar dalabay la yimid suntaagaaridii haween inay waagii guduudo jarmaadada guura socoto inay kabadh gaadh ka hayso gayaankuna dhinac fadhiisto caweyskii inay ku gaadho midkaa goombaar ka yeedhay gawaanka cidlada fadhiistay miyaa gunno iga sugaya gargaar dalbi iila yimid gabaa reeshidinna laysay gafana dhiiga jaqaaya guduudana bahaldadqaada diiryahay garangoorida ilaaya ku gura tayo guntiyo xididadu ku go'e warmiyo gurda lagula boob galbow weligaa maqnow guulkii oomane ahaw intaa markaan idhi buu haddana is yidhi ayuu haddana qaadka hadlo wuxuu yidhi warban anigana i dhegayso adu waxaas marka qaadkii hadlaya markanuu jawaab celin samaynaya intaadii hore ha waxaasoo dhan markaan ku idhi de intaasoo cabashoo gudbiyey ayuu yidhi bal ana i dhegayso wuxuu yidhi gaashlihii gunuunuca hadalladaada habaarkiiyo geedhankaaga waataan hore golgoldhigii gurow kuu sheegayee gashiga aan kaa tirsaday adoo guraacow xanaaqin gartayda bal fiiri saaxiib galkaa anigoo ka baxa dooxaa labadiisa gebi sidaa geedaha u eg ayaad gorgorow hunguri adoo gurxangaatamaya gaalleefaad ila haleeshay gurtooboobee ayaa habaar gujo laygu daray gunuus iyo gocasho raacday maanaa guraacow gardaran markaad marti garab u baahan inaad gool aad u loogto gaadhkiiyo sharaftuna lahayd markaad gacanxumo bakaysho marduufka gosha ugu geyso maniyo gaaja isku raacdo wankaaga galaal badbaadi guuxaaguna uu ahaa maanaa guracow gardaran dagaalka markaad gashaan markaad dhiig gororisaan gowraca warma laysku galo markaad nabad goobaysaan ganshaanti halkay lahayd markaan godoreeb ahaaday maanaa guracow gardaran markuu diraacgaaf aroos meherka galbiskii hollado googooska murtida markii heedhaa gacanqaad ku dhaco gabaati haddaan ahaaday goobtaani barrow dalbado maanaa guracow gardaran markaad genigii aqoonta aniga aad igu gadayso biilkiyo gurigiiyo carruurta gabaadka anfaca ahaado geeshkaa dheerkoo dhan deeqo dabcan qaadku waa il dhaqaale oo dad badani ay noloshoodu ku tiirsan tahay marka laga hadlayo somalilan oo kalena xukuumadda dhexe waxa ka soo gala cashuur tiro badan hase ahaatee wuxuu saamayn ku hayaa noloshii caafimaadkii iyo wakhtigii bulshada wuxuu hoos u dhigay doorkii ay dhallinyaradu ka qaadan lahayd hal abuurnimada iyo horumarka noloshooda iyo dalkoodaba dhallaankani sii gurmaayo guulguulka naftaa ku ogan hankaa laga wada gumaystay buu guunaa yidhi ma gaadhid halkuu aadmigu u guuray runtana gibil baa ka saaran rajada waa laga goodoonshay gabnaa tahay baa asqaysay gufaacaa lagu faruray kalsoonida gebagabaysay qof baa tahay guul abuura qof baa tahay guri yagleela qof baa tahay gaar ahaanta ku gaasho baxoo iskeena gankaa kuma dheera caaro aqoontaaduna ma gaabna ma gaagixinaayahaagu dadkaagana kama go'aysid dalkaaguna kuma gareefin galbeed yurub kuma yeedhin gareeguna kuma baahna qof baa tahay geeridiisu ka weyn tahay geniyo doolar qof baa tahay adiga geyigaagi waa kan gargaare faray ka hoogtay ismaaciil xuseen farjar v o a
markana dhegaystayaal kaalmihii suugaanta codka nimca dareen heestii mahiigaan
codkii nimcadareen ayaannu intaas ku dhaafeynay heestii mahiigaan jacayl haatanna waxaannu soo gaadhnay xubintii wicitaanka dhegaystaha barnaamijkeenna waa go-aankaagu maanta marti noogu yahay sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota oo dhibaatada maandooriyaha ka eegaya dhinaca diinta islaamka barnaamijka waxaa inoo haysaa saare cabdi axmed waa hagaag haatanna barnaamijkeenii wicitaanka ayaynu aadeynaye waxaa marti noogu ah toddobaadkana sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee dalkani maraykanka ee sheekh soo dhowo ugu horeyntii bal ee kusoo dhowo barnaamijkeena bismillah alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullah zahar aad baad umahadsan tahay waana dhawahay waa hagaag haddii bal su-aasha ugu horeysa aniga aan ku weydiiyey inta aanan khadadka dhegeystayaasha kuu furin sheekh cabdiraxmaan bal ereyga maandooriye macno ahaan muxuu ka dhigan yahay su-aal fiican way zahre walaal ereyga maandooriya sida uu af soomaaliga ku yahay wax weeyaan waa wax qofka maskaxdiisa iyo caqligiisa bedelaya weeyaan oo qofka wuxuu ka qaadayaa garashadii ayuu ka qaadayaa mararka qaarkood waxaa dhici karta qofku hadduu aada isaga badiyo inuu garashada muddo badan ka qaado oo uu kasoo kaban waayo haddii uusan iska badinna waxaa dhici karta inta ay jirhkiisa ku jirto inay garashada uu ka qaado ayaa suuragala marka asalka ereygu waxa weeyaan caqliga iyo garashada ayuu bedelaya oo qofka uu ka qaadayaa waa kii xadiidka nabiguna u ahaa sala allahu calay wasalam alkhamru maa khamara alcaqla maandooriyuhu ama khamradu waxa weeye waxa caqliga daboola oo caqliga garashada ka qaada marka ereygu waa sidaa weeyaan marka garashadii qofka ayay tagsiinaysaa ama bilkulliya ma dhammaan ha ka tagsiiso ama qaybo ka mid ah ka tagsiiso waxaa dhici karta mararka qaarkood qofku markuu maandooriyaha isticmaalo in aysan ka wada tagsiinin laakiin qaybo ka mid ay ka tagsiiso marka waa isku wada iman uun waa caqliga oo si la rabay oo aan u shaqaynaynin weeyaan waa tahay sheekh cabdiraxmaan marka maandooriyaha dadku waxaa laga yaabaa qaarba inay si u yareystaan ama kuwa la dhayalsado ama kuwa la yidhaahdo kuwaas ayaa kuwa ka daran marka anigoo dareemaya in waxyaabo badan ay soo geli karaan haddana maxaad ku fasiri lahayd waxyaabaha noqon kara maandooriyaha
walaalay su-aal fiican oo kale weeye waa run oo xaqiiqa ahaan waxaa dhici karta hadda dadka inaga dhageysanaya africa iyo meelo kale waxaa caan ah uun khamrada noocii la oran jiray oo inta badanna laga yaaba nooc la cabo inay ahayd laakiin waxaa laga yaabaa maandooriyuhu inuu noqon karo khamrada la cabayay wuxuu noqon karaa mid la dhuuqo ayuu noqon karaa oo sida sisaarka loo cabo oo la dhuuqo wuxuu noqon karaa mid la isku qiijiyo ama la ursado ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mid la isku duro ayuu noqon karaa marka horta noocyadaasoo kala duwan oo fara badan buu maanta uu leeyahay mid waxaa jira xataa marka qaarkood qofku intuu ursado uu subaxya keliya ay suuragal tahay inuu nooc maandooriya yahay marka noocyo fara badan oo kala duwan ayuu leeyahay waxaase ugu caansan oo aada loo wada garanayaa khamradii la yaqaanay iyada lafteedu markii dunida la yimid intaasoo nooc oo kala duwan leh ayaa ugu caansan oo weli uu noocyada ugu caansan muxuu aha kamid a markaynu wadamadan aynu nimid marawaanada iyo bahasha la yidhaahdo waa qayb ka mid a oo caanka ku aweeyaan communitiga soomaaliga ama muslimka dhibaatada hadda soomaalida gaar ahaan ugu badan waxa weeye baha la yidhaahdo jaad iyo iyo shisho la cabo iyagu markiiba tactiirkoodu ama saameyntoodu markiiba sida kuwan aan sheegaynoo kale ma laha laakiin xaqiiqa ahaan iyaga laftoodu qayb maandooriye ah weeye marka iyaguna dhibaato badan bay ku hayaan communitiga yacni waata waa u geli doonaa guud ahaan dhalinyarada gaar ahaanna dadka soomaalida ku dhaqan minneabolis sida ay maandooriyahaasi dhibaato iyo caqabad ugu hayso balse haatan bal mid ka mid a dhegeystayaasheenna khadka teleefoonka aan u furo magacaaga adigoo ku bilaabaya halkaad joogtid su-aasha aad weydiin lahayd imaamka daarul hijra masjidka la yidhaahda ku yaala minneabolis sheekh cabdiraxmaan maxay tahay waad maadsan tahay wariya saare abdi axmed su-aasha weydiinaya waxay tahay aniga og maandooryaha minaha isagoo qaybo kala duwan leh dhibaatada uu leeyahay qofka bini aadanka ah iyo maskaxiyan qofka waxa uu dhimo waxaan nimaanay wadamadan qurbaha ah dadku soomaalidu ay usoo wada qaxeen iyagoo dalkoodii burbur iyo dhibaato kala kulmay dalku marka dadkii meeshii ay wax ka qabsan lahayeen maskixiyan dad baa dhalinyaro waxaa jidho isticmaalo qamriga ha noqoto qaadka ha noqoto sigaarka anyone umat oo qofka bini aadanka ah maankiisa doorin karo sharciyan diiniyan shariicada islaamka maxay ka qabtaa oo maxay dadkii micnaha qofkii jismiyan qofkii jismigiisii asaga isdhimayo oo bedelmayo oo oo hadhow dhiiggiisii in hataa uu jismigiisii dhiiggiisii bedelmo laga yaabo ay dhacdaba shariicada islaamka maxay ka qabtaa shiiqa su-aasha wadiinayo waa taas waa su-aal fiican walaal aad baa mahadsan tahay markaan ka hadlayno shareecada islaamku waxyaabahay usoo degtay waxaa ka mid a oo ay ay ilaalinayso oo lagu loo loo aqoon jiray fiqigii hore addaruuriyaat alkhamsa maanta in laga badin karaa waa dhici karta laakiin waxaa caan ku ahaa waxa in la ilaaliyo qofka caqligiisa waxaa kaloo soo gelaya qofka naftiisa in la ilaaliyo iyaduna qayb kala ahayd marka wax kasta oo qofka caqligiisa wax u dhimaya diinta islaamku ma ogola in la isticmaalo markuu nabigu ka hadlayay khamrada calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay umul khaba'id khamraduna sidaan sheegnay ma aha nooca aan naqaane eh waxa weeye tacriifkii ama hadaaye qeexidii aan qeexaynay ahayd maa khamara alcaqla wax kastoo caqliga bedela ama dooriya ama waxu dhima weeyaan marka wax kastoo caqliga waxu dhimayaahu ama ha noqdo mid la cabo ama ha noqdo mid la dhuuqo ama ha noqdo mid la isku qiijiyo oo maaragtay qiiq ahaan loo urursan loo qaato ama ha noqdo mid la isku duro noocaas oo dhan waxa weeye diin ahaan wuxuu soo gelayaa categoriga ama qaybta xaaraanta ayuu soo gelayaa ilaahayna subxaana watacaala markuu wax inaga xarimayo wuxuu u xarimay faa'iido iyo muxuu ahaa xikmadda ku jirto ah inuu bini aadamka dhibaato ay ku tahay diintoodii iyo adduunyadoodii labadaba ayuu u xarimay marka sidaas weeyaan markii diinta la fiirinayo waa hagaag aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan dhegeysto kale ayaa khadka haatanna ku jira walaal magacaaga ku bilow halkaad joogtid iyo su-aasha aad weydiin lahayd sheekh cabdiraxmaan oo ka hadlaya maanta mawduuceena ku saabsan maandooriyaha iyo waxa uu yahay magacayga waa maxamed jaamac faarax sheekh cabdiraxmaan waxaan weydiinayaa su-aashayda waxa weeye runtii maandooriyuhu fara kulul ayuu ku hayaa dhalinyarada soomaaliyeed inay shaqaysan laayihiin inay maxay ahayd ay waxbaran laayihiin marka sida looga hortagi karo ayaan weydiinayaa sheekh marka hore maxamed jaamacad aad umahadsan tahay marka labaadna walaalo ka hortaga horta xaqiiqa ahaan wax hal qof uu ku filaan kara ama hal xataa community ma aha waxaan ognahay markii wadamadan la yimid gaar ahaan qurbaha waxyaabaha hadda aan ka hadlaynaahu waa free weeye ama waa wax qofku uu si dhib yar uu ku heli karo markii qofkii marka uu si dhib yar ku heli karo bulshadiina ay in badan oo kamid ah u isticmaalayso way adag tahay mararka qaarkood ka hortagu laakiin haddana waxaa jirta wax la yidhaahdo alwiqaatu khayru min alcilaaj oo la isku dayo in la in laga hortagaa waa waxyaabaha ugu muhiimsan weeye see looga hortagi marka an waxay la tahay marka siyaabaha looga hortagaya qaybta koobaad waxa weeye masaajiddu inay kaalin weyn oo wacyigelina qaataan khatarta ay leedahay diin ahaan muxuu ahaa daraaga noocyasha kala duwan iyo isticmaalkiisa waa qayb weeyaan qaybta labaad dadka bartay maskaxda iyo koriimada gaar ahaan dhalinyarada yaryar ay u geysanayso khamradu ama ay u geysanayso marawaanadu ama ay u geysanayso xashiishadu muxua koriimada maskaxdooda dadkaa bartay culumta noocaas oo kaleeta ah iyaguna inay kaalin weyn ama arrin ay ka qaataan kaalin weyn oo ay idaacadaha iyo tviyada iyo qayb iyaguna ay ka qaataan arrintaasi khatarta ay u keeni karto qofkan adduunkiisii iyo shaqadiisii waxbarashadiisii iyaguna inay qayb ka qaataan iyaduna waa qayb labaad oo looga hortagi karo weeyaan qaybta saddexaad ee kahortaga noqonaysa waxa weeye waalidka laftiisa iyo dhalinyaradu cidda ay la nooshahay markay dareemaan ilmihii ama qofkii yaraa wadada uu ku socdaa inay tahay wadda tii hore ka duwan inaysan qarsanin isla markiiba caawimaad ay raadsadaan maxaa jira hadda in badan waxaan kula kulmaa communitygeena ama muxuu aha jaaliyadda iyo dadkan dibadda qurbaha jooga waxaa la qarsanayaa dhibaatadii marka goor aan waxba laga qaban karin oo qofkii uu u baahan yahay si dhab a wax la yidhaha rehabilitation ama dhaqan celin in dhowr bilood ama sanaba meelo lagu hayo oo ay khatar tahay ayay dadku ku baraarugayaan ama ay caawimaadii soo doonanayaan marka taa waxaa ka horeysa marka ugu horeysa la dareemo dhibkaba in la yidhaahdo dhibkana ay haystee xaggeen caawimaad ka doontaa oo markaas iyaduna ay ay noqoto muxuu in la raadiyo caawimaadii marka waxay la tahay saddexdaa qaybood haddii la isku dado la isku daro waxba ka soo bixi karaa in at least la yareeyo mushkilada yacni waa tahay dhowr jeer waxaad soo hadal qaaday sheekh cabdiraxmaan dhalinyarada gobolka aad joogtid ee minesora joogta bal waxaad iga warantaa xaddi intee la eg oo dhalinyarada ka mida ayaa lagu qiyaasi karaa isticmaalka maandooriyaha halkaasi
waa su-aal fiican weeye inkastoo aanan research hadda kusoo samaynin aanan ahayn xaqiiq ahaan inta badan dadka inta badan xagga xun wax ka fiiriya dhalinyarada in badanoo kamid way way wanaagsan tahay oo marka la fiiriyo iskuullada iyo jaamacadaha iyo masaajida iyo dadka ugu badan xaqiiqatan camil ah waa dhalinyarada weeye waa taas waa wax la ogyahay haddana xagga kale xaqiiqatan waxaa jira number badan oo iskuullada muxuu ahaa ka ka haday oo ka dhacay number badan oo xayaatada ama noloshan caadiga ah ee hadda lagu jiro la qabsan la ayaa jira ma huba hadda ma odhan karo percentageka waa intaas laakiin lamber aan aan aan yarayn haba u badnaado wiilashu ayaa jira oo muxuu ahaa marka dambe ku dhamaada xa- laga yaabo xabsiya inay galaan waxaa dhici karta mararka qaarkood inay violence iyo isdil iyo inay sameeyaan ay marar fara badan dhacayso iyagoo su dariiqa dhacdhacaya in la arko ay suuragal tahay marka ma jiro hadda lambaraan hayaan oranaya waa lambarkaas laakiin haddana waxaa jirta daahiro markaad arkaysa communitygu meeluhu u badan yahay dhalinyaro fara badan oo meelaha taagtaagan waad arkaysaa oo intooda fara badanna ay tahay kuwa daroorada noocyada kala duwan ee ka mid a isticmaala ma ay yihiin weeyaan waa tahay sheekh cabdiraxmaan dhegeysto kale ayaa khadka ku jira ee walaal magacaaga ku bilow magaalada aad naga soo wacaysid halka aad joogtid ayaan ula jeedaa iyo su-aashaada waa mahadsan tahay sahra waa xasan maxamuud cali waxaan joogaa soomaaliya gaar ahaan muqdisho shiiqa aada uu umahadsan yahay dhammaan shaqadaas oo eedana waa salaamaya marka xiga mawduucan aan ka hadleyno keliya ma ahan mid dhibaato ku haya soomaalideenan ku nool dibadaha laakiinse waxaa jira soomaali kale oo ina gudaha ku nool marka daraagiska laga hadlayana dhowr nooc aan kala qaadeynaa iyada dhowr nooc uu jiro haddana waxaan leeyahay ilaa iyo heer madax dalkeena mas-uuliyiin badan ayaa daraagiska isticmaala noocoo doonaba ha ahaadee marka waxaan weydiinayaa wadaadka waata dhinaca dhalinyarada haddaan ku koobno barnaamijkan dhalinyaradu ku saabsanya marka bal dhinaca dhalinyarada haddaad ku koobto adiga muqdisho ayaad joogtaa ee nooga waran muqdisho iyo dhalinyarada iyo daraag daraagiska ama dee maandooriyaha waa mahadsan tahay saara waxaa jira dhalinyaro badan oo dibadaha lagala soo cararay iyadoo dalkii dib lagu soo celshiyay marka iminkan aan ka hadlayo xoogaa nabada la helay iyadoo waalidiinta is leeyihiin bal xaaladda soomaaliya mar haddaa geysa carruurtooda way fiicnaanayaan laakiin way kasii dartay oo soomaaliya wax sharciga oo control ma lahanba waxyaabahan muqaadaraadka ah carruurtii ama raggii waaweynaa xagga lagala soo cararay intay kaga sii dareen marka sheekh waxaan weydiinayaa soo uma moodid sheekow in meesha ay ka baxday doorkii culummada ay ku aadanaa in dhalinyarada looga digo waxyaabahan aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi muqdisho nooga soo wacay maxaad ugu jawaabi laha sheekh Waa cabdiraxmaan su-aal- waa su-aal fiican weeye xasan aad baad mahadsan tahay Eh, walaalow marka la fiirinayo mushkiladu inta ay leeg tahay xaqiiqatan marka eh, qaran umadi lahayd uu burburo Eh, waxay naga burburay ma aha oo keliya guryihii iyo daarihii iyo wadooyinkii ma aha ee waxaa burburaya insaanka laftiisii ayaa burburaya marka innaga waxay naga burburay mar fara badan insaanka laftiisii baa inaga burburay insaankaa burburay marka dhalinyaradaa soo geli kii weynaabaa soo geli kii yaraabaa soo geli gabadhii raggii qof walbaa soo gelaya Eh, culimmadu intii tabara way dadaalayaan laakiin waxaan hubnaa mushkilada ina- aan aan ku jirnaahu ama inaysataa mushkilo ka xoog badan weeye hal gruub ama ha la yidhahdo waa culimo ama ha la yidhahdo waa aqoon-yahan uu xallin karo mushkilo ka xoog badan weeye marka waxay u baahan tahay gudaha haddii la joogo iyo dibadda haddii la joogaba eh, dadka eh, aqoonta le noocyada kala duwan ha noqoto culimada ha noqoto dadka bartay culumta maskaxda ha noqoto dadka bartay culumta muxuu ah maandooriyaha iyo dhibaatada uu leeyahay iyo korrimada uu geysto Eh, ha noqoto dadka bartay interventionka iyo sida wax looga hortago dadkaasoo intay iskaashadaan inay isku dayaan eh, bulshada qiimaha ugu qiimo badan waa da-da yar ee soo koraysa da-da in la badbaadiyo inay iska kaashadaan marka waxaan isleeyahay aniga eh, culimadu way dadaalayaan intii suuragal ah laakiin waxaan hubnaa inuu culaysku ka xoog badan yahay oo aan hal gruub aynan wuxuu xallin karo aynan ahayn waa tahay sheekh cabdiraxmaan n bal haddaad dib u yaro eegto taariikhda islaamka iyo maandooriyaha intii uu soo jiray ee bal haddaad n wakhtigaasi dib u eegto muddo intee la eg baa la dhihi karaa maandooriyaha waxyaabahan dadka ay u isticmaalaan inkastoo qaarkood hadda lasii casriyeeyo kuwo urta lagu qaadayo kuwo dhiigga laysaga duro iyo waxaasi ay jiraan haddana maandooriyaha n intee in la eg buu soo jira ayaad isleedahay
wala horaale su-aal fiican weeye markaad fiiriso maandooriyahan waxaan isleeyahay baa inuu la bilaaban karo taariikhda bini aadamka tusaalahaan islaamku markuu yimidba maandooriya la isticmaali jiray baa jira oo caan ay ku ahaayeen mujtamac islaamku u yimid ee carbeed oo nooc- noocan khamrada ah haba laga yaabo inay ahaato nooc bidaaya ama bilow ah laakiin iyadoo kala duwana caan ku ahaayeen ayaa jirta ay weliba si aada u cabi jireen oo maro fara badan ay danahooda akhriya adduunba ay dhaafin jirta yacni ayaa jirta islaamku marka markuu yimid ee wuxuu uu sameeyey arrinta iyada inuu la dagaalamo oo wasaa'il kala duwan uu kula dagaalamo wasaa'ilka ugu horreysay marka islaamku uu qaaday waxaa ka mid ahaa inuu dhibaatadeeda uu tilmaamay wasiiladii ku xigtaa islaamku uu qaaday waxay ahayd inuu dadka ku yidhi at least xilliyada la tukanayo yaan la cabin si loo yareeyo markii dambena islaamku wuxuu keenay ugu dambaynta fahal antum muntahuun oo inaad ka hadhaan ood joojisaan ayuu keenay marka waxaan garanaynaa inuu ahaa wax jiray islaamka ka hor mujtamacii waagaa jira isticmaali jireen waxaana la odhan karaa wax la saan qaadayba taariikhda bini aadamka in fara badan oo kamida yani laakiin hadda waxaan ognahay xaqiiqatan eh, aqoontan farahabadatay ee bini aadamka iyo isdhexgalkan bini aadamku in aada loo casriyeeyey oo noocyo fara badan isagoo aan la sameeyey ayaan hadda ognahay oo tii waagaa ee koobnayd keliya aynan ahayn maantana waxaaba laga yaabaa taasi kuwa ugu dhibkaax yar inayba ku inay u ekaan kartaa suuragala marka islaamku sidaasuu ahaa islaamku marka aad buu u cilaajiyey aad buu la dagaalamay aad buu uga hortegay xaqiiqatanna waxaan dareemaynaa eh, weli eh, iyada oo dacfi badan uu jiro wadamada muslimiintu waxyaabaha ay u- ugu fiican yihiin ay kamid tahay maandooriyaha oon ugu badnayn sida wadamadan kaleeta aan ugu badnayn Eh, innaga oo xataa hadda laga cabanaya dowlad la-aan iyo dhibaato fara badan inay jirto wadankii soomaaliya marka la fiiriyo waxaa la hubaa sida khamrada iyo eh, muxuu ahaa xashiishada iyo iyo iyo iyo marwaanadii ay meel walba u taalo meelayowgan isagoo xataa duni wadanku meelo kamid a mamnuuc ay ka tahay marwaanada iyo Waat.
heshiishada ay ka tahay haddana waxaan ognahay inay khatar tahay yani marka waxaan isleeyahay aniga waasica diiniga laftiisa in la abuuro oo dadka akhlaaqiyaadkoodii iyo islaamkoodii iyo diintoodii aad loo xoojiyo qayb bay ka noqonaysaa ka hortagii hadda aan ka hadlaynay laakiin waa waxaan wax soo jiray weeyaan waaya ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa waalidiinta caruurta dhalay dhallinyarada soo kacaysa ee mustaqbalkii beriya een adigoo uga digaya khatarta ee maandooriyaha iyo waxyeeladiisa walaali zahra su-aal aad u fiican wey aad baad noo mahadsantahay inaad inaad eh, bo- aad iga siiso qayb muxuu programkan Eh, aniga waxaan isleeyahay talada ugu fiican horta aan siinayo waalidka waxa weeyaan eh, ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay qur-aanka marka ugu horeysa eh, laqad kaana lakum fi rasuuli uswatun xasana waxaan taa ka wadaa uswada inuu qofka yari helacidu ku daydo waa waxa ugu wanaagsan ee cilaajin kara ama daaweyn kara marka aabbaha iyo hooyadu inaysan guriga horta iyagu maandooriyaalka xataa baysiga ka ilaaliyaan oo sigaarka laga ilaaliyo oo jaadka laga ilaaliyo oo shishada laga ilaaliyo taas horta waa qayb weeyaan qaybta labaad ee ku xigta waxa weeye aan ugu dardaarmayo waalidiinta iyo culimada iyo bulshada oo dhan in awareness waxa la yidhaahdo ama wacyigelin xoog badan la sameeyo oo masaajida laga sameeyo oo tifiyada localka aan leenahay laga sameeyo oo xataa social mediahu maanta aad ba wax soo gudbiyaaye facebooka iyo laga sameeyo oo cid waliba kaalinta kaga aadan ay ka samayso eh, qaybteedana ay ka qaadato waa waa dardaaranka labaad weeye dardaaranka saddexaad ee aan siin lahaa waxa weeye da-da yaru inuu ilmaha yar uu arko wiil iyo gabarba markuu soo gaaro teen age iyo dada noocaasa lix iyo toban toddobiyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban dada markuu soo gaaro hadduu uu uu uu- uu uu arko kuwii isaga ka horreeyey ee wadadaa xun maray iyo nolol xumada ay ku dambeeyaan hadduu arko inay intay darsi u noqoto marka uu ka leexdo oo marka uu yidhaahdo wadada qofkaasi maray wadada kaas taasi martay ha marin adiguna waxay la tahay taasuna waxa weeye waa qayb ka mid ah oo noqonaysa qofkii in in lagu baraarujiyo qofkii wadadan xun mare isticmaalay noloshiisu say noqotay in in lagu baraarujiyo taana waxa weeyaan qayb eh, muxuu ahaa saddexaad weeye qaybta ugu dambaysa waxa weeye in aad loo xoojiyo waasica diiniga ama damiirka diiniga in la xoojiyo oo aan kuba noolaano wadamada wastareenka laakiin haddana dadka in aad looga loogala hadlo islaamkooda iyo akhlaaqiyaadkooda alla kacabsigooda in aad loogala hadlo arrintaasna waxaan moodaa inay wax muhima tahay waxaan ku dardaarmay qodobkan ku bilaabay oo ahaa haddii la arko ilmahan yar gaar ahaan da-dan eh, dhowr iyo tobanka iyo jirta xataa ka labaatanka jira isagoo mushkiladan ku jira in markiiba caawimaad la raadsado oo aan lala qarsanin wadamadan waxay leeyihiin gaar ahaan haddaan joogna qurbuhu eh, meelo dadka lagaga dhaqo oo la- dib loogu hagaajin karo haddii ay dadaalaan dadku iyagu ilaahina ula garab qabanaya subxaana watacaala oo ilahay ula garab qabanaya marka waxay la tahay talooyinka noocaasa inaan inay dadku sameeyaan haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekh cabdiraxmaan shariif oo barnaamijkaasi marti noogu ahaa haatanna kusoo dhowaada xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aanu dadweynaha u furno inay ra'yigooda kusoo gudbiyaan
magacaygu waa maxamed cabdiqaadir shire cato ku nool siyaaral washington waxaa magaca madaxayga maanta ka buuxa haya n sida ay arrintu u taagtaagan tahay mustaqbalka iyo dhulkii iyo caradii aanu ka nimid ee soomaaliya dowladda halka ay arrintooda horeyso oo aan dareemana xoogaa socod waanuka waxaanu leenahay hogaanka sare ee dowladda weelaan hawshiina dadaal badan iyo awood badan gelisaan aad baan u salaamayo ummada soomaaliyeed meel walba ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa maxamed nuur cali oo jooga ma- magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa n waxaa maanka ku jira oo maskaxdeyda ka guuxaya soomaaliya oo nabad noqoto oona xor noqoto dee nabadda dabcan colaado badan aan soo marnay oo waad ogtahay dhowr iyo labaatan sana waxaa waaye anigina kula hadlahay dowlad soomaaliya oo dhisan oo maxaa la dhihi jiray oo xor oo dowlad heblaayo laleeyahay oo kala dambeyn jirto weligii ma arkin Eh, tan kale na waxay xor ka noqonaysaa reer hebel waa dabcan hadda waxaa waxaa dhacda markii uu madaxweyne ama wasiir oo adi qof oo mas-uul oo xil hayo uu qof magacaabo ama waxun uu sameeyo waxaa laleeyahay looma dhamo anagoo reer hebel aan kasoo horjeedno Eh, nagalama qayb gelin nagalama tashanno waana cambaareynanaa waa sidaas marka sidaasaa ula jeedaa in, ah, xornimadana waxay xor ka noqonaysaa qabiil iyo reer hebel iyo reer qurac
xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya anu intaasi ku dhaafno markanaa kaalmihii sugaanta fanaanka fu'aad cumar iyo heestii indhahayga
indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane adko kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo oy kumaba aragin adko kale aadmigaba kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo oy kumaba aragin ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tihi dimeel ma dhigana macan mays aroon ubax aragka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axti meel ma dhigana macamays aroos axti meel ma dhigana macamays aroos
heestaas indhahaygii fa'aad cumar waa fanaanka fa'aad cumare ayaa u dambeeyey barnaamijkeygii waa go'aankaaga inta haddii la idhaahdo aynu toddobaadka dambe kulmi doonno idaacadaha caadigaana beri lixdii barkaynu kulmi doonno sidaas anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin iyo cabdicasiz oo dhinaca farsamada noo qaabilsan waxaan idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo dahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane adko kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo oy kumaba aragin adko kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo oy kumaba aragin ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri dimeel ma dhigana macan mays aroon ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axti meel ma dhigana macan mays aroos axti meel ma dhigana macan mays aroos
axmed cumar iyo muusikii maxamed karaama iyo xasan cujub
This program has come to you from the Voice of America, Washington.